bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiib yaal habe wanaagsan dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac aadeh dalsani magaalada muqdisho
warkaalkaala kaalakaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ismaqal wanaagsan saaxiib yaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabtida sii bixeysu axaddeena soo gelaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha labaad ee febraayo sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono dinkana aad ku dhageysan doontaan hadduu eeba raalli ka noqdaan waxaa qeyb ka noqon doona madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudab xuseen ayaa markii ugu horreysay waxa uu kulmo kala duwan la qaatay saraakiishii ka tirsanaeedna golaha kacdoonka gobolka hiirana uu sid weyn ugu soo horjeeday doorashadiisa islamarkaana duulaadka magaalada beledweyne ka waday dhaqdhaqaaqa ciidan iyo markaas inaysan markaa tegin madaxweynaha hirshabelle iyo wafdigiisa magaalada beledweyne ay ka shaqaynayeen hase yeeshee ugu dambeyntii maanta la kulmay islamarkaana qodobo kala duwan ay dhinacyadooda ka wada hadleen ayaan soo gubi doonaa saaxiibayaal iyo dhinaca kale saraakiisha amniga maamulka hirshabelle iyo kuwa dowlad goboleedka hirshabelle gaar ahaan kuwa ku nool magaalada beledweyne kulmada ula qaatay wararka ugu dambeeya arrintaas ku saabsan aad maqli doontaan isla magaaladaasi beledweyne waxaa lagu qabtay kulan lagu taageerayay madaxweynaha hirshabelle nabadeyntii waawaanta uu ka bilaabay beelaha dega gobolka hiiraan oo ugu dambeyntii uu ku guulaystay islamarkaana ku qanaciyey in ay la shaqeeyaan maamulka uu madaxda ka yahay waana wararkii ugu dambeeyey ayaan soo gubi doonaa arrintaas ku saabsan gacdoonkana waxa ay ku dhawaaqeen inaysan weli ka tirisan fikirkooda afhayeen cusub ayay halkaa ku doorteen haddaba warbaahinta ayuu la hadlay waxyaabaha uu sheegay ayaan soo gudbi doonaa saxbal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeba caasimadda maamulka galmudug waxaana kursi kamid ku soo baxay guddoomiyaha degmada dayniile abuukar jacfar waxa uuna ka hadlay doorashada sida u dhacday iyo mowqifkiisa waxyaabaha uu qaban doono asiguna weerar afka ku qaaday xubnaha waayo arag la magacbaxay ee kasoo jeeda galmudug haddaba waxyaabaha uu ku yiri ayaan soo gubi doonaa saaxiibyaal iyo markaasi doorashooyin kale ee golaha shacabka ee ka socda magaalada baraabe ee toddobaadkan lagu waday in lasoo gebagabeeyo madaxweynaha maamulka galmudugna waxa uu shaaciyey kuraasta markaasi liiska musharaxiintii kursiga ugu dambeeyey ee xubnaha aqalka sare ee deegaan doorashadu ay tahay galmudug waan soo gubi doonaa xubnaha markaas la shaaciyey magacyooda sidoo kale waxaad maqli doontaa barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu markaas kulan la qaatay safiirka cusub ee maraykanka usoo magacday soomaaliya waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaad maqli doontaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena caawa kugu heynaa safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga ayaa si faahfaahsan uga hadashay taariibayaal soomaaliya oo dhowaa markaas u geeriday xadka dalalka turkiga griiga waxaan idiin soo gubi doonaa saaxib alfaahfaahintii ugu dambeysay ee dhinacyadaas ay ka bixiyeen sidoo kale waxaad maqli doontaan senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa dhaliil xoogan u jeediyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed saa'im axmed madoobe wuxuuna ka hadlay arrimo ku saabsan doorashada iyo xildhibaanadii ka soo baxay maamulkaasi jubbaland wararka ugu dambeeya arrintaas ku saabsan senatarkaasi axmed madoobe eedeed u jeedinaya ayaad maqli doontaa saxabaal qodobadaasi wixii soo koray idiin soo gudbi doonaa ee ku soo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu luuliyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonee hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawdin kalayahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac saacadii hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkiina caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan horaac barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaanu ku bilaabaynaa saaxiibayaal madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen ayaa maanta markii ugu horreysay waxa uu kulan la qaatay taliya nuur dheere oo markaasi ka mid ahaa saraakiishii kacdoonka gobolka hiiraan ka waday si weyna ugu soo horjeeday dhismaha maamulka hirshabelle islamarkaana ku sugnaa duleedka magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan dhowr marna ka soo hormuuqday warbaahinta qeybaheeda kala duwan asigoo markaa ku hanjabaya in madaxweynaha uusan imaan karin magaalada beledweyne beddelkeeda haddii uu yimaadana ay ka xigaan dhiig inuu halkan ku daato sidoo markaasi sarkaalkaasiba hore warbaahinta oo ugu sheegay islamarkaana la soo wariyey la arkayay sawirada iyo hadallada markaas warbaahinta u marinayay madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen hase yeeshee dhowaan madaxweyne cali guudlaabe waxa uu magaalada beledweyne gaaray wafdi uu hogaaminayo islamarkaana halkaas waxay ka bilaabeen kulmada siyaasadeed ay la qaadanayaan madaxda maamulkaasi markaasi haraadee waa odayaasha dhaqanka waxgaradka oo markaa sida weyn mid ka mid ah beelaha halkaa degan ugu soo horjeestay hase yeeshee kulmadaas ula qaatay madaxweynaha odayaasha ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa magaalada beledweyne ayaa waxa ay sababtay in kalsooni buuxda uu ka helo islamarkaana heshiis ay wada gaareen wax walba oo khilaafaadna ah miiskooda hadalka lagu dhammeeyo tabashadii beeshaasina ay qabtana la xalliyey islamarkaana sida warbaahinta ay dhinacyadu u soo gudbiyey inkastoo qodobada hal iyo laba waxyaabaha lagu heshiiyey aysan maamulka aysan ka warbixin aysan soo bandhigin hase yeeshee ay warbaahinta usoo gudbiyeen oo keliya in la heshiiyey waxaana sidoo kale arrintaas aqbalay siyaasiyiintii iyo sidoo kalente waxgaradkii gobolka hiiraha ku sugnaa ee markaas si weyn ugu soo horjeeday madaxweynaha maamulkaasi cali guudaabe xuseen dhinaca kale maanta waxa uu la kulmay sarkaalka aan hadda soo sheegnay ee nuurdheere loogu magacaabay oo markaa sigu ka mid ahaa kuwa gacdoonka gobolka hiiraan oo sida weyn ugu soo horjeeday haddaba kulankaas dhinacyadu waxa uu ahaa iscafin iyo sidii markaasi looga wada shaqayn lahaa dhismaha maamulka hirshabelle iyo sidii nabadda looga qayb qaadan lahaa afhayeenka madaxtooyada maamulka hirshabelle daa'uud xaaji ciro ayaa kulan kadib warbaahinta la hadlay faahfaahinna ka bixiyey oo kulanka maanta madaxweyne cali guudab uu la qaatay sarkaalka nuurdheere loogu magacaabo iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad ayay umahadsantihiin madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle ayaa maanta kulan la qaatay korneyl nuur dheere oo ay weheliyaan saraakiil ciidanka qalabka sida nabadoonno iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda hirshabeelle kulanka maanta taliya nuur dheere waxa uu madaxweynaha dowladda hirshabeelle uu siiyey raaligelin bacdama hadallo qadaf ah ay ka dhaceen meeshaasna waxaa ka dhacay runtii istaham guud oo ballaaran madaxweynuhuna iyo taliyuhuna waxay ku wada ballameen in laga wada shaqeeyo dowladnimada taliya nuurdheere hore waxa uga tirsanaa wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliiska dowladda hirshabeelle wuxuuna ballan qaaday inuu shaqayn doono hay-adaha amniga la shaqayn doono ciidanka uu tirsan yahay ee booliiska dowladda hirshabellena uu la shaqayn doono hadduu rabbi karaali noqdo madaxweynaha waxa uu magaalada beledweyne u yimid inuu xalliyo dhammaan wixii tabashooyin ah ee jira kulankan maanta iyo istahamkan dhacana kulamadii baryahan socday ayay daba socdaan waxaan rajaynaynaa insha allahu in qof kasta oo tabasho ama si u tabanayso in guul laga gaaro hadduu rabbi karaal noqdo madaxweynuhuna waa uu ku wada guulaystay dhammaan waxyaabihii taagnaa ama ka taagnaa gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne taliyuhuna raaligelinta madaxweynaha uu siiyey madaxweynuhuna waa uu aqbalay waa uu qaatay meeshaana isfaham guud oo guul ah ayaa ka soo baxday aad iyo aad ayay umahadsantihiin
kaasi wuxuu afhayeenka madaxtooyada maamulka hirshabelle daawud xaaji ciro oo markaasi kulanka madaxweyne cali guudlaawe iyo sarkaalka lagu magacaabo nuurdheere uu ka warbixinayay isla wararka gobolka hiiraan ayaan ku guujirnaahe ama maamulka hirshabelle baa markaan idhaahdo madaxweyne cali guudlaawe ku sugan yahay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraane dhinaca kale waxaa jirtaa golaha kacdoonkaas oo laba dhinac u kala jabayba hadda qolna ay leeshiiday madaxweynaha waana qoladii ugu cusleed ugu miisaanka weyneed ee magaaladaasi ku sugnaa waxaa markaas hadda muuqato in maleeshiyaad kale halkaa ka soo baxayaan oo markaasi warbaahinta maanta la hadlay ayaguna sheegay in ay markaa kacdoonka uu sidiisu yahay islamarkaana aysan aqbalin heshiisyada markaa magaalada beledweyne loogu gaarayo afhayeen u hadlay oo lagu magacaabo cabdiraxmaan xuubey oo horey buu ahaa afhayeenkii golaha kacdoonka ee jenaraal xuud ayaa dhankiis sheegay ee markaa hogaanku asiga qabtay islamarkaana ay sidii hooshu tahay ayna wadi doonaan in ay markaa ay ka shaqeeyaan sidii caloguudlaabe iyo markaa maamulkiisaba ay ugu saari lahayn magaalada baladweyne suu hadalka ku dhigay anigoo ah cabdiraxmaan axmed xugey afhayeenkii hore ee golaha kacdoonka gobolka hiiraan maanta ay taariikhdu tahay bisha ee, labaad ee, kow iyo tobankeeda bisha bisha febraayo kow iyo tobankeeda ay tahay laba kun labaatan iyo labada waxaan rab- ku qabannay shir weyn oo ka dhacay degmada ceelgaal ee ka tirsan gobolka hiiraan shirkaas oo muddo laba maalina socday shirkaas oo lagu gorfaynayay masiirka iyo aayaha golihii kacdoonka ee gobolka hiiraan shirkaas een, maanta ayuu noo soo gabagaboobay alxamdulilaahi waxaa dee hore in lagu sameeyey golihii kacdoonka gobolka hiiraan hoggaan cusubna loogu magacaabay Een, annagana waxaan diyaar u nahay inaan aayaheenna ka tashanno inaan dulmigana lagu sameeyo gobolka hiiraan lagu sameeyey ama beesha saami qaybsigii wixii loo yaqaanay hirshabeelle lagu dulmay annagoo ahayna aayaheenna ka tashanno waxaan aqbalay inaan hogaamiyo golaha kacdoonka ee gobolka hiiraan laga bilaabo maantay bisha labaad ama febraayo kow iyo tobankeeda laba kun labaatan iyo labo in kacdoonkii sidiisa yahay waxbana ayna iska bedelin oo maaragtay jiro kacdoonkii xaquuqdii iyo wix hadafkii loo aasaasayna ou- waxba ausan laga helin sidiisiina uu taagan yahay qodobka labaad oon raba inaan caddeeyo waxa weeye in gobolkan weerar lagu soo qaaday duulaan ay daraf ka tahay ay qaybta koowaad ku leedahay madaxtooyada soomaaliya ayada oo adeegsanaysa ama soo maraysa beel ka mida beelaha aan dhaliyada iyo dhulka iyo dhaqanka intaba deriska ka nahay qodobka labaad wuxuu yahay in heshiis kushaagga qodobka saddexaad oo ah heshiis kushaagga beledweyne ka dhacay siddeeddii febraayo oo hadda bisha aan ku jirna ah oo la yidhi waa lagu heshiiyey waxaa heshiiyey cali guudlaawey odayaasha beesha xawaadle ina meesha heshiis uuna ka jirin waxaasna heshiis ahayn xuquuq dadka u qalantan aan looga hadlin inayna heshiis ahaynna waxaa caddaynaya qodob laga soo saaray ama wax la qoray midna ma jirto sidaa daraaddeed heshiis maahin golaha kacdoonka gobolka hiiraanna waa diideen een, iyo dadka iska lahay xuquuqdaasna waxaas heshiis uma yaqaanaan mana ogola mana aqbalayaan heshiisna ma ahayn waxaase dad inti isu yimid yacni waxa weeyaan arrin aan saxayn meel looga hadlayahay qodobka afaraad wuxuu yahay oon ka hadlayo dadka iska leh kacdoonkan eh, sanadka iyo afarta biloo jiray inay iska soo xaadiriyaan yimaadaan naf iyo maal garab istaagaan kacdoonka go- go- golaha kacdoonka ee gobolka hiiraan oo aan hogaaminayo anigoo ah cabdiraxmaan xuubey afhayeenkii hore golaha kacdoonka gobolka hiiraan anigoo ah qodobka shanaad oon ka hadlaya wuxuu yahay inaan si buuxda een, u aqbalay aniga inaan hogaamiyo golahaas kacdoonka ee gobolka hiiraan oo lay doortay maantay sidaa daraaddeed kacdoonku waa sidiisii dadka iska leh diya- diyaar ha noqdaan Een, iyo saraakiishaas aad arkaysaan iyo ragga hogaamiyaasha ama dhaqanka oo dhinacyada iga fadhiyana ay yihiin dadkii aas-aasay maalintii kacdoonka laga laga dhisayey burqaniyo iyo ceelgaal waxaan ku soo gebagabaynayaa wixii laysku lahayna ay maaragtaahay oo dadku isku darsadeenna inay bureen waxa ka dhacay meesha beledweynena ay ahaayeen jajuud iyo waxaan sax ahayn heshiisna maba ahayn duulaana lagu soo qaaday ciidan baa loo adeegsaday amisomaa qayb ka ahayd oo jabuuti iyo etoobiya ka kooban haramcad iyo waxa loo keenay ee, gorgor militarigii soomaaliya joogaa ka qayb galay kullu daalika dulmi baa meeshaas ka dhacay waxaa laga yaabaa dadku inay yidhaahdaan maxaa dowladda soomaaliya soo duusho u leedahay waa leeyahay soomaaliya waa bawr sharing waa qof walba meeshuu mukuleeyaa lagu tixgeliyey wax alla wixii beesha aan u hadlayo iyo gobolka aan u hadlayo ay lahaayeen saami u lahaayeen ayaa la baabaashay waxaana isu kaashtay dowla- madaxtooyada soomaaliya iyo qabiil ka mida qabiiladii soomaaliyeed oon wax isku darsannay laakiin hadda aanan waxba isku darsannin aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaad degeysanaysaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha dalsan ee magaalada muqdisho qeybaha hore ayaan ku guuljarnahay isla wararka maamulka hirshabelle intaan ka bixin saaxiibayaal waxaa magaalada beledweyne lagu qabtay munaasabad markaasi aan raadi magaalada johor lagu taageerayay madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaafi xuseen oo markaasi hogaankiisu si weyn ay u laacsiiyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo kuwa maamulka hirshabelle oo markaas si weyn kulankaas u soo abaabulay islamarkaana sheegay in madaxweynaha uu wax badan ka qabtay xiisaddii ka taagneed magaalada beledweyne
muxuu ahayto is-afgaradka muhiimka ah oo runtii heshiiska taariikhiga ku salaysan ee ka dhacay muxuu ahayto magaalada beledweyne oo runtii kulminayay muxuu ahayto is-afgarasho rasmi ah ee ka dhex dhacda muxuu ahayto bulshada hiiraan bulshada hirshabeelle iyo mas-uuliyiintooda siyaasadda aada iyo aad baan ugu hambalaynaya waana soo dhaweynaya kow waxaan rabaa inaan muxuu ahayto laba kalama ka yidhaahdo bulshada hiiraan bulshada hiiraan ama gobolka hiiraan taariikh ahaan wuxuu u leeyahay waad ogtihiin waa hooygii xornimada soomaaliyeed waa hooygii dowladnimada halgankii dheeraa waa hooygii aada la socotaa halgamayaashii taariikhiga ay ka soo baxeen oo ka mid ahaa aadan madaxweyne aadan cabdulle cusmaan mudane sheekh cali jimcaale baraale cabdulaahi ciise salaad cilmi dhirwaa iyo rag badan oo ahaa halgamayaashii leegada ahaa iyo dad badan oo hadda oon ka tegayo yani oo badan muxuu ahayto oo ka mid ahaa muxuu ahayto wasiirkeenii gaashaaniga cabdiraxmaan cabdiraxmaan iyo ciise cabdiraxmaan sheekh iyo rag kaloo badan taasna waxay kutusinaysaa in muxuu ahayto gobolkaas oo gobolada ka hore markii loo fiirsho yacnii arrintii xornimada u ahaa gobol yacnii horyaal ah oo runtii kudaysho mudan marka laga soo tago magaalada xamarna ahaa gobolkii ugu horreeyey oo runtii halgankii leegada yacnii muxuu ahayto ahaa kiciyaashii ama yacnii halyeeyadii taas waxaan u soo qaadayaa waa dad fahamsan yacni dowladnimada waxay tahay taas waxaa daliil u ah mugdiyadii lasoo sheego muddada ka gaaban jiray waxaa yacnii runtii aad ka soo qaadan kartaa tusaale ahaan yacnii soo dhoweyntii taariikhiga ahayd ee lagu soo dhoweeyey madaxweyne cali guudlaawe tegitaankiisii magaalada muqdisho magaalada beledweyne sida loo soo dhoweeyey iyo kalkacalka lagu soo dhoweeyey ayaad ka fahmi kartaa dad xadaarad leh oo mugdi kasta oo jiray yacni haddana yacni yaqaana dowladnimada waxay tahay tan labaad waa midda heshiiska taariikhiga ah ee is-afgaradka ah oo runtii ka dhacay magaalada beledweyne oo muxuu ahayto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta kale oo goobjoogga ahaa iyo gobolka guddoomiyaha gobolka martida loo ahaaba doorka ay ka qaateen oo ah door lameeloobaan ah runtii taasna keentay maanta heshiiskan taariikhiga ah oo aan rabin inaan kusii dheeraado oo cabaar laga sheekeeyey balse wax weyn wax weyn ka tari doon maxaa yeele waa heshiis nabadeed waa heshiis horumareed waa heshiiska taariikhiga oo bulshada muxuu ahayta hirshabeelle yani runtii yani horumarkeeda iyo dowladnimadeeda muxuu ahayto ka shaqayn doono yani ama xoojin doono oo la ilaalinaya inaanan magaalada beledweyne lagu tegin si dhibaato iyadoo ka dhacday ayadoo lagu rafaaday ayadoona dhiig ku dacda waxaa ilaahay hortiisma hadda ugu jeedinaynaa iyo dhammaantiinaba in maanta lagu tegay ayadoo nabada si mashaxrada lagu soo dhoweeyey madaxweyne cali guudlaawe xuseen dadkii deegaankaas jooganaya aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinahay sarqaankii iyo sameeyeen iyo dadaalkii ay muujiyeen waxaa kaloo rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo asagana madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle mudane yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed runtii yuusuf dabageed iyo cali guudla waxaa lagu tilmaami karaa labadoodana labada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenada dhammaan hirshabeelle inta hadda madaxdu waxaa lagu tilmaami karaa dad u istaagay inaysan heriir shabeelle aysan iska horkeenin hal xabadan aysan ka dhicin si nabadan lagu tago waxa la sugaya waa dareemi kartiin waa one year isteedyada kale waa ogtii sida lagu xaliyey marka annaga sharaf gaari noo tahay annagoo isxooxooganaynin oo maanta walaala oo wada joogno oo mataqaanaa aan isgarabsiinayno oo hal cuqdada nagu kala dhex jirin waxay noo tahay sharaf weyn waxay heer hirshabeel uga dhigan tahay mataqaanaa inay haystaan hoggaan sharaf leh waxay hirshabeel uga dhigan tahay inay haystaan senataro iyo xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo dhallinyari odayaal isku wada xiran ee u tahay intaasna waxaan rajaynaynaa inaan sii joogtayno oo aan ka wada shaqayno midnimadeenna annaga waxyaabaha dadka waxaan ka soo jeednaa gobolada ugu barwaaqada badan shabeellada dhexe iyo hiiraan waa soomaaliya markii loo waa dad leh webi biyo mataqaanaa webi iyo badba leh waay xoolo leh wax kastay leeyihin marka marka inaan maskaxdayna isku geyno keliya aan mataqaanaa is ogolaano bisaa muhiimadda tahay siyaasaddana aan ka heshiino keliya wax kaloo dhibaataa jir ma jirto qabiil qabiil ku duulaana ma jiro qabiil qabiil nacabna ma jiro maanta waxaan rabnaa inaan intaas la xaqiijino bulshada waxaa loo sheegay ee qaataa ilmaha wixii markii lagula hadaaqo odayaasha ay ka maqlaa amba mataqaan dadka waaweyn ee mar walba qaataan waxaan rabnaa bulshada inaysan ku silmin waxyaabaha ka dhexeeya siyaasadda siyaasadda labada siyaasi adduunka isku nac waxaa laga yaaba inay ku heshiyaan hal daqiiqa gudahood inay ku heshiyaan marka waxaan rabnaa bulshada inay gacmaha iswada qabsato aana bogaadiyo heshiiskan taariikhiga aana bogaadiyo sidaa nabadda aana mataqaana annagana aan ku garab siino aan muhiimadda tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo in alle intii kasoo qayb qaadatay inay intaan soo gaarto nabaddan laga soo shaqeeyey caddeedta iyo fanaaniinta iyo inta soo agaasintay xafladdan quruxda badan leh intaa kadib runtii farxad weyn ayay inuu tahay inaan cabirno oo aan bogaadino dadaaladii waxa weeyaan in muddaa soo jiray ee ku dhammaaday wadahadal iyo isqancin waxaa la socotaan hogaamiyaha sidiisaba waxa weeyaan waa kan dadka isku wada si deggan oo xikmad ku dhisan dadnimo ku dhisan dulqaad ku dhisanna isugu wada hirshabeelle ama beledweyne waxay la mid tahay haddaad la socotaan maamul goboleedyada kale qaar ka mid ah oo xaaladahan oo kale ay ka taagan yihiin oo loo waayay ilaa haddaama loo la'yahayba xal markaas silmi ah ama nabad ah oo aan u rajaynaya iyagana inay waddadii hirshabeelle iyo hiiraan ay qaadeen inay iyagana qaadaan madaxweynaha mudda sanad iyo bar ah ayuu sugayay beledweyne inuu tago madaxweyne ku-xigeenkana sidoo kale sanad iyo bar ayuu ku sugnaa magaalada beledweyne isagoo ka shaqaynayo arrinta maanta ee loo dabaaldegayo ma isleedihiin haddii lagu degdegi lahaa sidaan si ka duwan waxaa dhici lahayd maanta dhallinyaro fara badan oo maanta nool inay markaas hoobsan lahaayeen oo dhiig ugu daadan lahaa barakacna uu dhici lahaa sidaa aawadeeda xikmadda ma ahan sida bakeylihii in loo degdego go'aankana lagu degdego laakiin xikmadda waxa weeyaan sida diidiinkii oo kale waddada saxda ah in lagu socdo dariiqa saxda ah lagu socdo go'aanka saxda ahna lagu gaaro sidaa darteeda marka go'aankaas saxda ah wakhtiga rabtaha qaadato laakiin maanta in la xaqiijiyey waa arrin bogaadin mudan waxaan kaloo bogaadinayaa runtii dhaqanka odayaasha dhaqanka iyo dhammaan siyaasiyiinta kale iyo saraakiisha kale ee reer hiiraan ee aqbalay inay waxa weyaan madaxweynahooda soo dhoweeyaan si sharaf lehna u maamuusaan dhegaystaan u dhaganuglaadaan cawashaday qabaanna u gudbiyaan madaxweynahana cawashadii iyada ahaa uu ka aqbalay shalay ilaa iyo daraad ilaa iyo maalinta ka horraysa madaxweynaha uu tagay muuna nasan mediaha waa la wada soconaa bolotishankana si hoosa way ula socdaan madaxweynaha waxyaabaha waxa weyaan intaa uu qabtay dhammaan beelaha ayuu waxa weyaan la kulmaya beel kastana cabashadeeda gaarka ayay wadataa dhaqaalo ma jiro horumar ma jiro ma jiro maanta xaalad waxaa lagu jiraa abaar ah waxaa lagu jiraa xaalad siyaasad kacsan dalkii oo dhan doorasho ayuu wajahayaa waa dareemi kartaa marka qofka mas-uulka ah culayska ay ku qaadan karto inuu waxa weeyaan dhammaan iswaafajiyo beelahaasoo dhan baahiyahooda inuu iswaafajiyo runtii waa wax aad iyo aad waxa weyaan u adag laakiin waxaa loo baahan yahay oo reer hirshabeellena aan u jeedinayaa madaxda sideedaba waxaa lala dultaagnaadaa duco waxaa lala dultaagnaadaa talo waxaa lala garab taagnaadaa tusaalooyin waxaa lala garab taagnaadaa muxuu ahaa wax kastoo wanaagsan oo positive ah uu markaasi uu hore u qaado laakiin intaasoo madax ee soo martay dalka ama maamul goboleede soo maray ayaa waxa weeyaan habaar aflagaado maalayacni waxa aan la dul taagnayn qofka ma ogaan kara marka maadaama mushkiladda mushkiladiisa ay ahayn afka way ka fududahay saan maala yeelo saas maala yeelo laakiin qofka ku fadhiya kursiga ayaa dareemi karo xanuunka ay leedahay
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada hadalsina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiib al qodobo kala duwan horaac barnaamijkana caawa aad kusoo maqashanayaa inoo soo socda balse markaan
fariinta nabadda iyo wada noolaanshaha
inta lagu jiro xilliyada nabadla'aanta oga weli waxaad ku jirtaa waddooyin dhowr ah oo aan qaadi karno si aan u dejinno una soo celinno nabad ku wada noolaanshaheenna ha u oggolaan habdhaqanka dadka kale in uu dumiyo nabaddaada gudaha waayo nabadda laguma ilaalin karo xoog ee waxaa lagu ilaalin karaa isfaham
nabaddu mar walba waa qurux dhaqanka cafiska ayaa ah kaalinteenna ugu muhiimsan ee bogsashada colaadaha
waxa aad tahay oo aad rabtid oo aad bixisid inaad samayso ayaa lagu helaa nabad iyo heshiis
soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
su'aal jawaab maxaad ka taqaanaa indhoomi inay tahay raashin karin fudud dhadhan macaan kala qeex indhoomi isku dheelitiran baa la yidhaah sabab suuq looga soo adeega uma baahno oo suugadeeda way wadataa gartay borotiin isku dheelitiran ayay leedahay oo weliba saddex nooc ayay ka kooban tahay sida khudaartii jikin iyo xawaashkii dhareeraa iga socda aan ku barow qaybta labaad ee ah karinta fudud ii raaci biyo dabka saaro saaray sug inta ay ka falfalayaan karkarayaan ama ay ka soo gadoomayaan ku shub saddex daqiiqa kadibna way kuu bislaatee ka deji ka dejiye suugadeeday wadato ku darso ku darsaday maxaad sugeehee
macaan badanaa uma baahnid bannaan socod dheer iyo mid jaaban dhadhan isku dheeli tiran indoomi indoomi waa ku quraaca ku qadee ku cashay xataa ku casriye waxaana lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid a dalalka islaamka waana mid kaleo kuu keentay shirkadda sagal waxaadna ka heli kartaa goobaha ganacsiga ama ugu hagaag sagal hood salaris oo ku yaala bakaaro qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel aad u fog ama waa cibir lix hal toddoba toddobaatan toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama cibir lix hal shan toddobaatan iyo sagaal cibir sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro xofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah kii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee
beeko waa ku caan soo dhowaynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier way iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo dega hadda play storeka ama app storeka faisal faysal halkan soo fadhiiso marxaba iga hoo farxaddaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuunka weyn fried wasaqda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qurux friid waa saabuun caan ka ah dunida friid marka aad white balance ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxan nadaafadeed friid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo friid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay friid saabuunta white balance hmm.
yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wax nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimadana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato
dhexe ee barnaamijka horeega wararka afar labaatanka sacraad ee hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saaxiibayaal magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug maanta waxaa lagu doortay doorashada laba ka mid a kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kuwa tobanaada ee soomaaliya oo markaas guddiga doorashada galmudug ay hor u shaaciyeen kursi ka mid a waxaa ku soo baxay gudoomiyaha degmada dayniile abuubakar jacfar waxaa markaas uu ku guuleystay kursiga markaasi oo markii horeba loo sii saadaalinayay intaan kursiga markaasi ama doorashada la gudagelin ayuu qudhud jeediyey asaguna weerar afka ku qaaday mas-uuliyiinta ah waaye arag ee markaasi galmudug ina tirada ee xildhibaanada u badan dawaa kan gudoomiyaha degmada hadeynile ee gobolka banaadir haatanna ka mid noqday xildhibaanada cusub ee baarlamaanka weytobanaad ee soomaaliya oo markaa magaalada dhuusamare maalintan la dooran kahor ibraahin tala hadlay
doorashadaas oo ah mid eedgoysii kursiga iskala helay iyo musharaxiintii aan ka mid eedgoyshaas oo doonatay marka horta marka hore aniga salaantiyda maanta waxaa iska ergada iskale eedgoysha eedgoysha ergada iskale xildhibaan iyo wasiir iyo wax badanaa laga bilaabay salaanta laakiin maanta anigu ergeyna xildhibaan marka xigta ayaan salaami doonaa markaan salaamo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ergada kadib ayaan salaami doonaa xildhibaanada saaxiibada ah iyo wasiirada guddiga iyo dhammaan magsarafka waxaan qorayna doorashada maanta ama waxaan u bixi rabnaa waa beeshi aan ka dhalanay ma aha cid kale haddii ay la siiyaan codka waxaan u magaranayaa inaan anagu mahadcelin doono laba mustaqaxaan lahayd waxaa laga dhexeeya kursigaas dad iska lahay oo talaadiisa aan usoo istaagna maanteed ayaga ayaan ku agsanaynaa inay halkaas siiyaan tan kale musharaxiinta markay xilka rabaan waxyaabo badan ballanqaadyo waxay sameeyaan aan hadda waxba ka imaan doonin anagoo maanta ballanqaadyo iyo waxaysan lagu aqoonin iyo waxaa baan qabanaynaa ceelaan qudaynaa soolaan dhisaynaa allaan samaynaynaa meeshu looga tago anagoo maanta meesha la soo istaagay wixii aan qabanayno waxqabadkeena oomida hore u yaqaan midaan maanta ee ku sheegayna ma aha kii ay yaqiineen iyo wixii aan ku dari karno ayaan qaban doonaa haddii intaas ay igu aqoonsan yihiin waa la dooran doonaa dooran doonan haddii kalena codkooda ma soo dhowaana wixii hore ma anfa- ma anfacna waxaa kale meesha maanta farsamo iyo sanca iyo waxbaa la sancayhaya meesha uga qaada maanta waxaa yeelay maanta doona waa la joogtaagay cid loo dhacaysabada anigu beesha aan ka dhasho kursiga iska lahay waayo arag iyo maantoo kale waa waayolyoog iska lahay waayolyog waayo waas warka ugu aad ugu adeega
barnaamijkaad degeysanaysaan saaxiib yaal safaaradda jamhuuriyadda soomaaliya ee dalka turkiga ayaa si faahfaahsan waxay uga hadashay taariibayaal soomaaliya oo dhowaa markaas u geeriyooday xadka dalalka turkiga iyo giriiga oo markaas qabow ama baraf ay u geeriyoodeen aad markaa halkaa ugu daayay laba xogyaha koowaad ee safaaradda jamhuuriyadda soomaaliya ee dalka turkiga ayaa markaa warbaahinta la hadla isagoo markaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dadkii tahriibayaasha ee markaa ku geeriyooday dalalka turkiga iyo giriiga
bismillaah magacay waa khadar cabdiqani ahna xogayaha koowaad ee safaaradda soomaaliyeed ee dalka turkiga waxaan rabaa halkan aan kusoo gudbiyo eh, laba warbixinood mid waa dhacdadii u dambeysay ee kowdii bishii februari ee labada kun iyo labiyo labaatanka dhacday ee dadka waalaheena ee soomaaliyeed muwa- ama muwaadiniinteena soomaaliyeed bay ku dhinteen midna waa tirakoob iyo baaq ku aadan eh, waalidiinta iyo guud ahaanba dadka tahriibayaasha haddaan ka bilaabo marka dhacdadii kowdii bisha eh, dhacday waxay ahayd eh, kowdii bisha labada kun iyo labaiyo labaatanka xilli subaxnimo ayay dhallinyaradan shanta ay dhimatay iyo waa la socday warbixinta tooska noo siiyay oo haddaba xidhan ayaa waxay u tahriibeen oo ka tallaabeen ilaa xadka turkiga oo xadka gariiga ayay galeen markii gariig gudihiisa ay tageen baa la qabtay ee, saacado kadibna waxaa lagu xidhay qol qolkii markii laga soo saarana waxaa laga saaray kabihii iyo dharkii qawowga kadibna een, boli- beleyska ama dadkii qabtayba waxay ku soo celiyeen xadka ee, turkiga halkaasoo runtii qabow badan iyo dabeelo badan ay ka socdeen dadkii marka maadaama kaba la-aan ahaayeen qabow daran u dhacayay ee, isla kowdii habeenimo ayaa booliiska een, t- turkida gaar ahaan qolada ja- jandarmada loo yaqaano ee xad- xuduudda ayaa waxay heleen een, labiyo toban meyd bay usoo gudbiyeen magaalada istanbul Een, ilaa marka anagu maana aqoonsan inay soomaali yihiin Een, kadibna isla subaxnimadii oo labadii bisha ay soo gelisayna waxay usoo gudbiyeen toddoba xubnood isku dar marka dadka xilligaa dhintay ee, waxay ahaayeen sagaal iyo toban qof bay ahaayeen guud ahaan ilaa hadda intaan ognahay sagaal iyo tobanka qof waxaa laga aqoonsaday koob iyo toban qof shan soomaali ah afar Pak- afar hindi ah mid bakistaani ah iyo mid bangladesh ah dadkeena soo- dhalinyaradeenna soomaaliyeed halka ku dhimatay runtii wakhti kooban bay joogeen oo aada u kooban laba bilood saddex bilood lix bilood bay joogeen anagoo ku hadlay magaca magacayga iyo magaca safaaradda iyo guud ahaanba dowladda eh, soomaaliya waxaan u tacsiyeynayaa eheladii ay ka geeriyoodeen Eh, waana ogeydeen sidii ay ku baxeen iyo xaaladooda iyo aaskoodaba sidoo kalena waad ku mahadsan tihiin sidii wada shaqaynta wanaagsanayd aad noola shaqayseen ee mar walba aad noola wadaagayseen macluumaadka idinka la-aantiina maanan heleen meydadkan hal walaal oo ka badbaaday oo aan kula kulannay magaalada idirne ayaa nooga waramay oo weliba qaraabo ay ahaayeen wiilasha dhintay mid ka mida gaar ahaan walaal najax walaalkaas waxaa la yidhaha sharmaarke sharmaarke wuxuu naga waramay guud ahaan siday wax u dhaceen runtii warbixinta ay dowlad turkiga nala wadaagtay aywaa halkaas ka markhaati kacay in si ulakas ah oo ulakaca ee dowladda griigu ay dadkaas u laayeen muwaadiniinteena soomaaliyeed unu dileen isla mar ahaanta marka safaaradda soomaaliya oo ka howlgashay isla labadii saddexdii bish ayaan ka baxnay waxaanu tagnay meydkii meeshii ay ku jireen dadkii meydka ahaa meesha ugu tagnay waxaan bilownay maadaama waalidiintii ay nala soo xidhiidhayeen oo meelo badan ay ka soo hadlayeen maadaama baasboorradoodii iyo sawirradoodii iyo magacyadoodii intiba aan haynay waxaa inoo fududaysa arrintaas inaan aqoonsi guud ku samayno muwaadiniinteenna alxamdulilah rabbilcaalamiin markii aan wada aqoonsannay oo dowladdiina aad runtii noola shaqaysay baa waxaan u guudagalnay sidii aan markaa dadkaas u dhaqi lahayn isla mar ahaantaasna u aasi lahayn dowladda aan waalaha nahay dowladda turkiga runtii shacab ahaan iyo dowlad ahaanba mar walba na garab taagan arrintan laftiga nagu dhacdana runtii qacan weyn laka geysta aad baan ugu mahad celinayaa gaar ahaan waxaan mahad celinayaa waalihii runtii nala xanuunsanayay ee shucuurtoodana tusayay markaan waalahan aasanay warbixinadii aan helinaya marka waxay noo sheegeen in walaal ama laba walaal ah ay nool yihiin ama la qabtay la socday walaalahan saasaan waxaan ku aadnay xadka dalka turkiga gaar ahaan gobolka idirne ama magaalada idirne oo aan kula kulannay immigrationka walaalka haysta ninka walaalka haysta iyo mas-uuliyiintii runtii ama waaliga guud ee magaaladaasba si wanaagsan oo sharaf badan bay noo soo dhoweeyeen waxayna nala wadaageen warbixinadii iyo wakhtiyadii kala duwanaa ay xubnaha walaalaha ee meesha ku xidhan ama ay hayeen waxaan halkaa ugu tagnay saddex iyo toban xubnood ama saddex iyo toban muwaadiniin soomaaliyeed ah oo dumar iyo caruur badan waxaa markaas si gaara u waraysanay walaalkii gaarka aan u raadinanay oo ilaahay subxaana wa tacaala mahadiis runtii caafimaad qabay wanaagsanaa walaal sharmaarka wuxuu warbixin guud naga siiyey sida ay dowlad turkiya kusoo qabatay iyo sida loo dhaqmay isagoo markaa finaanad gashan wuxuu noo sheegay markii xadka turkiga la keenay oo nimankaasi ay soo gudbiyeen maadaama qabow iyo dabayl badan ay dhacaysay in la kala cararay cararkaasna uu sahlay in la kala lumo marka walaaladii waan kala lunay buu yidhi keligii baa tuulo imi oo saasana lagu soo xidhay isagoo meesha hadda caafimaad qaba oo wanaagsan ayaan waalidkiis la hadashiinay islamar ahaantaasna uu nala wadaagay nooga sheekeeyey walaaladaas qaabka loola dhaqmay iyo si ay ku dhinteenba intaba waxaan markii labaad iyagana waraysi iyo ogaal u samaynay labaiyo tobankii xubnood oo runtii dumar u badnaa iyo weliba ilmo yar oo lasoo kala qabtay afar lasoo qabtay december iyo afar lasoo qabtay lixdii janary iyo afar lasoo qabtay labaatankii janary iyo walaalkana u dambeeyey intaasba ay dowlad turkiya qacanta ku haysay waraysi markaan la yeelanay muwaadiniinteena soomaaliyeed waxay nala wadaageen guud ahaan sida lagu soo qabtay dadka ku caawiyey ama ku dhiirigeliyey meelaha ay lacagahooda cidda haysata iyo cidda dhacdayba waxaa nasiib darro ah marka oo runtii wax laga qiirooda ah in dadkaa dhintay iyo dadkaa xidhanba ay dad soomaaliyeed ay qayb ka yihiin oo ay lacag ka qaateen oo ay u fududeeyeen oo dhibkan ku dhacay xilligaa barafka ah xilligaas dhibka weyn dalka uu ka taagan yahay ee xuduudda ay ka taagan tahay in ay direen oo dadka ay direen inay dad soomaali yihiin ayna hana ogaadaan dadkaa dadka laayay inay kow yagu yihiin waayo dadkaa haddaad adoo og qawga dhacaya adoo og baaqiyada dowlad turkiya ay diraso dowladda turkiga gaar ahaan wasiirka arrimaha dabadda waa safar sanad ka hor aan itaaliya kulankeedii buu baaq noogu diray si walaaltinimo ah walaalayaalow dadkiina shacabkiina soomaaliyeed maxaa yidhahdeen wacyigeliya oo niman walaalaha dadkan griiga dadka way laynayaane oo dadkii muhaajiriinta way laynayaane shacabkiina uga diga sanad ka hor bay ahayd marka saa darteed waxaan leeyahay oo ugu baaqaya horta waalidiinta soomaaliyeed saan ognaha xogta ku hayno waalidku waa ogaan dadka inay tahriibayaan kuwa dhintay ilaahu naxariisto iyo kuwa haddaba lahaya iyo kuwa kaleba sidaa darteed waalidku qayb buu ka yahay in dadkan ay dhintaan oo lacagta laga qaado waayo waxaan ognahay marka xataa lacagta laga qaadayo oo lacagta lagu heshiiyin in waraaqo la kala seexo oo waalidku laftigiisa ama dadka walaalkii ama ehelka uu ka warhayo in lacag halkaasi taallo qofkaas markuu gudbana oo lacagta la kala qaadanayo waxaa markaa baaq u diraya runtii waalidka soomaaliyeed ee dowrka iyo dhiirigelinta ka qayb qaadanaya ee caruurtoodii wadada kusoo haligaya inay ka waantoobaan waa xanuun badan tahay marka caruurtaadii aad soo korisay oo aqoon bartay oo jamacad ka soo saartay aadan maanta meel ku sheegi karin marka saa darteed waxaan leeyahay waalidiinow hawshaa laga waantooba caruurta aad meeshan usoo diraysaan ha laga joojiyo waa qaybta labaad ee waxaan leeyahay oo aan ogahay ama ay safaaraddu og tahay in ganacsato soomaaliyeed ama magac ganacsato wata ama xubno soomaaliyeed oo dalalka dibaddiisa ka yimi in ay arrintan fududeeyaan oo caru- ama dad baasboora u qaada ha noqdaan ama dad lugta iyo jidkaba carruurtan ma yaqaanaan carruurtan waxaan wey- waxaan ogaanay dalka wakhtiga sooga laba bilood bay joogaan wadada la mara ma yaqaanaan gaariga la raaca ma yaqaanaan jidka loo mara ma yaqaanaan giriga markay tagaan ma yaqaanaan waxaasoo dhan waxaa la tallaabaya oo la lugaynaya waa dad soomaaliyeed oo qaybka ah waxaan uga diganaa marka oo leenahay walaalayaal carruurta allayna saan ka joojiya laynta oo dilka ka joojiya ka dowlad ahaan iyo ka safaarad ahaanba annagoo dowlad turkiga kaashanana waxaan ballan qaadanaa in dadkan aan ciribtiri doono qaban doono oo aan ciqaabi doono haddii ilaa yidhaahdo waxaan kaloo u baaqaya waadaha dhallinyarada ee, tahriibaya runtii waa ubax waa ubaxii dalka waa musiibo qaran tahriibku waxaan ila wadaagayaa tiro kooban labada kun iyo lix iyo tobankii dadka tahriibka lagu soo qabtay dowlad turkiga soo qabatay laba boqol iyo afartan bay ahaayeen labada kun iyo toddobiyo tobankiina waxay ahaayeen toddoba boqol iyo labaatan iyo eh, toddoba boqol iyo labaatan iyo afar laba labada kun iyo sideed iyo tobankiina laba kun saddex boqol iyo lixdan been tirada kordha u korodhay labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxay noqotay lix kun shan boqol soddon iyo sideed soomaali waa muwaadiniin soomaali waxaan ka hadlay labada kun iyo labaatankiina saddex kun lix boqol lixdan iyo shan labada kun iyo koo iyo labaatankiina afar kun toddoba boqol lixdan iyo eh, afar waxaad arkaysaan saddexdii sane u dambeysaba tiradina kor usii kacso waxaan ognahay marka shabakad isku xidhinay jirto shabakadaasna macluumaadkeeda waa haynaa shaqana waa ka qaban doona haddii la yidhahdo laakiin dhalinta soomaaliyeed ubaxa soomaaliyeed ee ku- ee ku dhimanaya dalka waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa arday wax- qof wax bartay baa tahay dalkaaga wax ka raadi ama mase- si at least wadanka aad joogtid wax ku- wax ka raadso
habii ugu dambeeyey barnaamijka hawreega wararka afar labaatanka saacada haddii hadalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo safiirka cusub ee maraykanka usoo magacaaba soomaaliya andre waa low andre ayaa waxa ay muqdisho ay ku hesheen kulan ay uga hadlayeen xaaladda guud ee dalka labada dhinac safiirka maraykanka lowda andary ayaa waxa ay ka wada hadleen wasaaraha xoojinta xiriirka labada dal iyo dhammaystirka doorashooyinka dalka gaar ahaan doorashada golaha shacabka baarlamaanka oo jimcada ugu muhiimsan tan madaxweynaha dalka kulanka dhex maray labada mas-uul waxaa sidoo kale loogu wada hadlay intii uu socday arrimaha amniga iyo la dagaalanka wax loogu yeero argixisada iyo kaalinta maraykanka ee wax ka qabshada abaarta ah baasin ee dalka ka jirta wasaare maxamed xuseen rooble ayaa safiirka maraykanka lowr ander ugu mahad celiyey xilka ah ee loo soo magacaabay sidoo kalena uu safiirka u mahad celiyey roble kulanka rooblaha la yeeshay safiirka ah cusub ee maraykanka kusoo magacaaba soomaaliya lowr andary waxaa markaas oo ku weyninayay wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur oo markaasi sidoo kale xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha kulanka ayaa waxa uu ku socday maalin uun kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku dhawaaqay dhaqangelinta xayiraado kan ah shaqsiyaadka ah lagu eedeeyey inay wax u dhimayaan dimuqraadiyadda markaasi ee soomaaliya xagga dukuleynta ka dhanka ah soofiyiinta ee lagu hayo guud ahaan bahda madaxa bannaan ee qaybada kala duwan ee soomaaliya dhinaca kalena saaxiibayaal madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya xubintii u dambeysay ah qaal uu soo saaray madaxweyne qoorqoor waxa uu ku shaaciyey in kursiga ka harsanaa aqalka sare ee galmudug ay u tartami karaan ama ku tartami karaan ama ay ku tartami doonaanba musharax musharaxiinta kale ah farxaan cali maxamuud iyo naciime yuusuf maxamed kursigan ayaa waxaa horey ugu fidhiyey oo ka tanasulay senator yuusuf geelowgaas eh, dhigey oo markaa ahaa mas-uulka keliya ee galay laba doorasho aqalka sare iyo aqalka hoose isuqan markaa ugu dambeyntii ku guulaystay kursi ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaanka kuwa iyo tobanaad ee soomaaliya dhinaca kan labaraad waxaa la qorsheenaya in lagu soo gurguriyo toddobaadkan doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kuraasta ugu dambeysay ee saddex iyo tobanka ayaana markaa maamulka ay shaaciyeen ayagoona markaasi dibaadada soo socdana lagu geli doono doorashadaasi markaa halkaas lagu soo gabagabayn doono guud ahaan caawa barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadeen dalsina magaalada muqdisho ee qartana geesaha waa nageynta cabdicasiis miro salaad ayaa farsameyn iyo anigu cabdinaasir maxamed maxmuudna barnaamijka waa soo saara idinla soo codsanayey barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo